نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa markaa inoogu dambeeyey waxaynu markaa inoogu dambeeyey aynu maraynay hadalkii un baynu ku guda jiray sheikhu uu markaa tilmaamayey abu jacfar aطaxaawi oo mawduuca markaa tagsiirka ku saabsan waynagii ka soo hadalay xoogaa markiisa waxaan markaa ayaynu ka soo tilmaanay ama aynu ka soo sheegnay waxaa kaloo aynu hadda kusii yara daraynaa mawduuc baabka yani takfiirka tacalluq ku leh ayna dhici karto ishkaal badan inuu ka yimaado baan kelmad yar ka tilmaamaynaa maadaama shaarixa qurkiisa uu tilmaamayo masaladaasi waxay tahay waa masalada la yidhahdo alxukmu bigayri ma anzala allah oo shiikuna uu ku daray dunuubta uu tirinaya ee macaasida ah oo uu kaba bilaabay yacni dunuubtii kufriga lagu magacaabay marka dambena xoogaa tafsiilka ku sugan uu tilmaamaya aynay tahay masalo aada yacni loogu simbirrixdo oo yacni ay dhacdo waxyaalaha markaa dadka uu ka soo galo yacni taf takfiirka uu guluwi ku jiro ee ay ka mid tahay yacni takfiir oo dhan la diidi maayo takfiirka guluwi ku sugan yahay baa la diidaya waayo takfiirku waxa uu leeyahay xaq iyo baatil irjaaga waxaa la yidhaahdaa waa wada bidco yacni irjaaga mubtadicadu isticmaashaa ee ah markaysa waxaan markaa acmaasha inay iimaanka ka saaraysa iyo wixii la mid ah ama acmaalu quluubka ama acmaasha daahirka ama iqraarka ay ka bixinayaan iimaanka kulluhu waa baatil laakiin takfiirka minhu xaqun wa minhu baatil takfiirka midna waa xaq weeye midna waa baatil marka waxaa la diidayaa takfiirka baatilka ah ayaa la diidaya ama takfiirka xaqa ah yacni isaga lama diidaya waajib weeyaan waajib weeyaan qof kastoo muslimana waxaa waajib ku ah ciddii ilaah iyo rasuulkiisu ay gaalaysiiyeen inuu gaalaysiiyo sidaas iyadaa baa waajib ku ah marka mas'aladaa ku saabsan alxukmu bigayri ma anzala allah hadaynu kelmad ka tilmaanno dadka qaar waxay moodeen mas'aladaas yani alxukmu bigayri ma anzala allah kulliyanba inay u tahay kufri akbar aayadda markaa waxay qabsadeen yacni markaa daahir aan loo jeedin bimacnaa waxay ismoodsiiyeen aayadda daahirkeedii inay tahay aan laakiin daahirkeedii ahayn dabeedna waxay yidhaahdeen xukum kasta oo shareeco waxaan ahayn lagu xukumaa waa kufri bay yidhahdeen akbara oo shareecada laga baxayo marka iyo waxa ka badanna waa isku mid bay yidhahdeen markaasay waxay ku dhaceen ictiqaadu alkhawaarij bicaynihi mas'aladaas waxay kaga dhaceen ictiqaadkii khawaarijta laftiisii bay kaga dhaceen qaar kalena waxay kala farqiyeen oo ay yidhaahdeen marka hal mar hadduu shareeco waxaan ahayn ku xukumo waa kufri asqar waa kufri yar oo isagoo istixlaal ama juxuud iyo wax la mida raacaan mooyaane kuma kufrinayo laakiin mararka badan amaba daa'imitaanka uu daa'imay waxaan shareecad ahayn inuu ku xukumaa ama marar badan inuu ku xukumaa iyadu waa kufri akbar sidaas yada ah ayaa markaa qaarkoodna mareen waxay markaa moodeen halka uu odhanayo ibnu abilciz alxanafi وهنا أج- وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب غير واجب غير واجب فإنه وإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استعان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلم في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر يعني هذا الكاس ابن أبي العز الحنفي ورنيه waxay moodeen inuu waxa weeye xukunku yahay wax macaasida kalena ka duwan yacni shayga kufri akbarkaana ka duwan oo labada u dhexeeya oo marka maadaama yacni sheikhu gaar u sheegay yacni dabiicadiisu inay ka duwan tahay dabiicada dunuubta kale oo dembiyada kale macaasida aanu la mid ahayn oo waxaan dembiyada kale macaasida lagaga gaaloobay isaga in lagaga gaaloobayo ilaaqana aan wada gaalnimo u ahayn ee uu yahay martabo aan taana ahayn kufriga akbarka ah tan markaa macaasida kale ee kabaa'irtaana aan la mid ahayn ee labada u dhexeeya inuu yahay oo midba gees ku raacay qaybna kala mida kufriga akbarka ah qaybna kala mid ah macaasida kabaa'irta taasina waxa weeye waa maxdu wahmin waa ismoodsiin weeye aan marka waxa weye wax daliila lahayn yani ahlu sunna waljamacana waxay qabaan inuu markaa xukmu bigayri ma anzala allah inuu la mid yahay macaasida kale ee kabaa'irta ah ee duuna alkufri alakbar inaanu waxba kaga duwanayn ee la mid yahay ashyaada uu sheekhu sheegay in lagaga gaaloobayo xukmu bigayri ma anzala allahna macaasida kale haddii loola yimaadana waa mid lagu gaaloobayo oo wax farqii mid u dhexeeyo ma aha ahlu sunna waljamaacana waxay tilmaameen cidda waxa weeye tidhaahda xukmi bigayri ma anzala allah wada kufri akbar inay khawaarijta tahay bay tilmaameen ahlu cilmi badan baa saa sheegay ibnu taymiya waxa uu odhanayaa aayadda isagoo sheegaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ayuu wuxuu yihi wahadihi اlaayatu mima mima yaxtaju biha alkhawaariju calى takfiiri wulaati اlumuuri aladiina laa yaxkumuuna bima anzala allahu uma yazcumuuna ana اctiqaadahum huwa xukm اllah minhaaju sunati nabawiya mujaladka shanaad boqol iyo koob iyo soddon taxqiiq maxamed rashaad saali bimacnaa waxa uu tilmaamayaa aayaddan waxyaalaha khawaarijtu madaxda aan shareecada ku xukumaynin bimacnaa wuxuu ilaahay soo dejiyo shareecada aan ku xukumaynin gaalaysiinta la gaalaysinaya waxay u dariishadaan bay ka mid tahay uma yazcumuuna ana ictiqaadahum huwa xukm ullah dabeedna markaasay sheeganayaan yani xukaamtaasoo yani ku xukumaysa waxaan ilaahay soo dejinin dabeedna markaa sheeganaya inay ictiqaadkoodu yahay xukunka ilaahay waayo inagu baatinkooda waxa ku jira maynaan ogin yacni daahirkoodiina waxay sheeganayaan inay xukunka ilaahay ictiqaadsan yihiin kuwaas bay khawaarijtu ku gaalaysiiyaan buu yihi ibnu taymiya marka culamo badan oo sidaas waxa weeye tilmaantay baa jirta oo abubakar alaajuri isaguna ka mid yahay oo odhanayo xaruuriyada bimacnaa khawaarijtu mutashaabihay raacaan waxaa ka mid a waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun wa mima yatabicu alxaruuriyatu min almutashaabihi qowlu اllahi caza wajal waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun wayaqra'uuna macaha uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun faida ra'w limaama yaxkumu bigayri اlxaqi qaluu qad kafar waman kafara cadala birabbihi faqad ashrak فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية الشريعة صفxadda markaa toddoba iyo soddon waa nooca mujaladka qrcada dar الsalaam الriyaad bتaxqiiq maxamed xamid اfiq hadalkaa shabaha ayuu shaaibi ictisaamka ku odhanaya shaaibi ictisaamka uu ku odhanaya ahlu cilmi badan oo kalena waa sheegeen hadduu qurطubi oo qushayri kasoo naqliyey tahay yahay iyo hadduu markaa culamo kale ay yihiin marka waxa weeye culamo badan baa ictiqaadka u nisbeeyey khawaarijta markaynu sidaas yadaa garanay in ictiqaadka khawaarijta loo nisbeeyey imaamu ahli الsunnati waاljamaaca imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi aayadda markii la weydiiyey oo la yidhi waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum اlkaafiruun maxaa markaa looga jeedaa waxa uu dhintay taariikhda hijiriyadu markay ahayd laba boqol iyo koob iyo afartanki waa qarnigii saddexaad waana a'imadii waaweynaa buu ka mid yahay afarta madhabood yacni markaa imaam min aima min ala'imati alarbaca wuxuuna yahay imaamkii sunnada markii aadka uga gargaaray waa imaamu ahli الsunnati waاljamaaca aayadda markii la weydiiyo la yidhi maa haada alkufru kufriga aayadda ku yimi muxuu yahay waman lam yaxkum bima anzla allahu faula'ika hum lkaafiruun muxuu ku jawaabay qaala kufrun laa yanqulu cani اlmilla mihlu اliimaani bacdihi duuna bacdin fakadalika alkufru xataa yajii'a min dalika amru laa yukhtalafu fiih waxa uu yidhi kufriga aayaddu sheegaysaa waa kufri aan milada qofka ka rarayn oo ka saaraynin sida iimaankaba qaarkiina u tago qaarkiina u joogo oo u kala hadho sidaasoo kalea kufriguna ahaaday xataa yajii'a min dalika amrun laa yukhtalafu fiih ilaa uu ka yimaado arrin aan laba isku khilaafin oo aan lagu la isku khilaafsanayn ilaa la helo yacni waxaa la odhanaya waa kufrun laa yanqulu can ilmilla marka wuxuu tilmaamay qaacidadu inay tahay xukumku inuu yahay kufrun laa yanqulu can ilmilla allaahuma ilaa in la helo mooyaane shay aan la ysku khilaafi karin oo maxallu ijmaac ah inay kufri akbara tahay mas'alo aan markaa la ysku qaban karin oo maxallu ijmaac noqonayso la ysku waafaqsan yahay oo ahlu cilmigu isku waafaqsan yihiin in kufri akbara ay tahay ijmaac muctabara ilaa taa la helo in lagu xambaarayo kufrigu inuu yahay kufrun laa yanqulu can ilmilla sidaasuu imaamu ahli sunna waljamaaca uu tilmaamay waxaanu kusoo raray ibnu lqayim aljawziya kitaabu salaa ayuu kusoo raray wakadalika waxa kaloo soo raray yani ibnu taymiya majmuuc fataawaha mujaladka toddobaad ilaa laba mawdic oo ka mida ayuu kusoo raray marka sidaa imaamu ahli sunna waljamaaca uu sheegay ayaa culamo badan oo kalena ay tilmaameen wax la macno ah ibnu cabdilbar waxa uu odhanayaa waa xaafid lmaqrib waa culamadii qarnigii shanaad waxa uu dhintay taariikhdu markay ahayd afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijiriyada waxa uu ihi waajmaca alculamaau cala ana aljawra fi lxukmi min alkabaa'iri liman tacamada dalika caaliman bihi ruwiyat fi dalika aahaaru shadiidaة min asalaf atamhiid bn cabdilbar mujaladka shanaad afar iyo toddobaatan bimacnaa waxa uu tilmaamayaa culammadu inay ku ijmaacsan yihiin yani markaa jawrka iyo dulmiga yani xukunka lagu sameeyaa inuu kabaa'irta ka mid yahay kabaa'irna markay culammadu isilaaxaan isticmaalaan waxay uga jeedaan yani markaa kabaa'irta ka sokaysa kufriga akbarka ah sidaas aawadeed bay u yidhaahdaan ahlusunna waljamaca murtakibu lkabiira taxta almashii'a murtakibu lkabiira ugama jeedaan yani markaa in kufriyaadkii soo gelayaan marka murtakibu lkabiira taxta almashii'a markay leeyihiin dembiga weyn cidda samaysaa mashii'ada ilaahay ayuu hoos yaallaa hadduu doono ilahay waa cafinaya hadduu doono waa ku cadaabayaa macnahaasaa laga tilmaamay ahlulkabaa'ir macnahaas bay culamadu isilaaxaan u yaqaana marka culamadu waxay ku ijmaaceen bu yidhi inay kabaa'irta ka mid tahay bimacnaa inayna kufri ahayn ayuu tilmaamay ciddii u qasdida garanaysana waxaan inuu xukmi bigayri maa anzala allah uu yahay oo jawr iyo dulmi yahay sidaas iyadaa bay culamadu ku ijmaaceen وkذلiكa أbu العabاس الqرطبي waxa uu isaguna sheegay صاaxibu شharxi mslim ama qرطbiga mfsirka ah shiikiisii weeyaan qرطbiga mfsirka waxa la abu abdلahi اqرطبي abu abdلahi الqرطبي ba l shiikiisana waxa la yidhahda abuالعabاs الqرطبي الmfhim لma أشhكلa min صaحيiحi mslim ayuu alifay oo markaysa waxaan markaa muslim uu ku sharxayo adigu ilaa toddoba mujallada maktabada mutaalacadana waa yaalla waa lagu arki karaa waxau odhanayaa hadal badan markuu soo sheego wamaqsuudu hada albaxi ana hadihi alaayaati aayaat tilmaa-iduu sheegaya almuraadu biha ahlu lkufri waalcanaad wainaha wain kanat alfaaduha caamata faqad kharaja minha almuslimuun لأنa tarka الcamل bاlxukm maعa الإimaan بأصlh huwa duna الshirk وqad qaala taعaalى in اllaha la ykfir an yushraka bih وayqfir ma duna dalika liman yashaaء وatarku الxukmi bidalika bidalika du ishaaradu waxay ku dhacaysaa tuu soo sheeg oo ah لأna tarka الcamل bاlxukmi maعa الإimaani bأصlihi iyadoo markaa la اctiqaadsan yahay xukunka shareecadu inuu xaq yahay in lagu camal falaa in la yska daayo oo laga tagaa laysa bishirkin bilitifaaq abulcabaas alqurطubi waxa uu leeyahay shirki ma aha bimacnaa shirki akbara ma aha culammaduna waa isku waafaqsan yihin shirki akbara aynay ahayn fayajuuzu an yukfara wاlkufru laa yukfar falaa yakunu tarku اlcamali biاlxukmi kufra almufhim lima ashkala min صaxiixi muslim mujaladka shanaad صفxada boqol iyo toddoba iyo toban ilaa boqol iyo sideed iyo toban marka waxa uu soo naqlinayaa abulcabaas alqurطubi ijmaac صariix ah oo tilmaamaya in iyadoo la ictiqaadsan yahay shareecadu inay xaq tahay in waxa weeye haddana camal ahaan in lagu camal falo xukumkii in laga leexdaa inaynay markaa shirki akbara ahayn bimacnaa waxa weeye kabiiro kama nafiyin dembi weyn inay tahay laakiin kufri akbara inaynay ahayn sidaas iyadaa ayuu kusoo naqlinaya marka ahlucilmi badan baa sidaas iyadaa markaysagaa tilmaamay sidaa waxa khilaafsanna waxay u nisbeeyeen in markaa ictiqaadkii khawaarijta ay tahay ayay u nisbeeyeen oo in la yidhaha masaladu tafsiil ma laha ee waa wada kufri akbar yacni markaa sida dadka qaarkood ay ugu simbiririxdeen rasaaisha qaarkood ama kutubta qaarkoodna ay ugu qoreen waxa uu yahay hadal yani markaa baila weeyaan oo aan xaq ahayn weeyaan marka waxa weeye culamadii u nisbaynaysay in la yidhahdo waa kufri akbar xukmi bigayri ma anzala lah cala liطlaaq dhammaantiiba khawaarijta u nisbaynaysayna iyaduna b waxay ka dhigan tahay inay tilmaamayaan ahlu sunna khilaafkeeda inay ku ijmaacsan yihiin oo ilaa mas'ala ay isku khilaafteen ahlu sunna waljamaca laba qowl ay ka leeyihiin in labada qowl midkood khawaariji loo nisbeeyaa munaasib ma aha wax suuroobi karana maaha marka culamada badan ee u nisbeeyey inuu yahay yani markaa kufri akbar yani in la wada yidhaahdo xukmi bigayri ma anzala allah waa wada kufri akbar waa ictiqaad lkhawaarij waxay daaran tahay in waxa weeye ahlu sunna waljamaaca wax u qaba xukmi bigayri ma anzala lah dhammaantii inuu gaalnimo yahay akbara inaynay jirin sidaas iyadaa ayay tilmaamay shubha iman karta oo ficlan waa jiraan mucaasiriinta qaarkood oo kala saaray wax la yahaa qadiya mucayana oo ay markaa qaarba si u fasireen qaar yidhaahda mar iyo laba iyo markaysagaa in lagu dhaco xukmi bigayri ma anzala allah iyadu markaysaga waxaan markaa haddii juxuud ama istixlaal ama istikbaar iyo aanu raacin kufri akbara ma aha laakiin haddii waxa weeye la caadaysto oo markaysaga ay noqoto in la caadaysto xukmi bigayri ma anzala allah iyada waxa weeye waa kufri akbar sidaas iyada ah qaar yidhi waa jiraan laakiin qowlkaasi saxiix ma aha sababtuna waxay tahay qaacida ahaan waxaa jirta maa yanqudu liimaana yastawi fiihi alqaliilu waalkaiir qaacida markaysa waxaa markaa ibnu taymiyana uu tilmaamayo oo odhanaysa ayaa jira jirta maa yanqudu liimaana yastawi fiihi alqaliilu waalkasiir wixii iimaanka buriya bimacnaa islaamnimada buriya inteeda yar iyo inteeda badani waa isku mid oo inteeda yari sidaynay markaa iimaanka u burinaynin ayay noqonaysaa inteeda badanna inayna burin haddii inteeda yari shaygu uu burinayo iimaanka inteeda badanina waa burinaysa laakiin ma jirta buu tilmaamayaa wax intiisa yari haddii lala yimaado wax yar lagala yimaado aan shareecada lagaga baxaynin laakiin wax badan haddii laga yimaado ama wax yani in badan laga sameeyo shareecadii markaa laga baxayo burinaysa taasi ma jirta maa yanqud اliimaana yastawi fiihi waaxiduhu wa kaiiruhu wixii iimaanka buriya intiisa yar yani iyo midhkiisa iyo markaa ka badantiisu waa isku mid bilafdina waxaa odhanayaa maa yanqud اliimaana yastawi fiihi qaliiluhu wa kaiiruhu marka waxa weeye shareecada misaal looga heli maayo saxiix ah oo ama ijmaac leh ama daliil saxiixa leh oo la odhan karo shaygaa haddii wax yar laga sameeyo waa kufri akbar laakiin wax fara badan haddii laga sameeyo shaygaa wax yar haddii laga sameeyo cafwan waxaan ujeedaa yani shareecada misaal saxiixa looga heli maayo oo odhanaya shaygaa haddii wax yar laga sameeyo gaalnimo ma aha oo mar iyo laba laga sameeyo laguma gaaloobayo laakiin wax fara badan haddii laga sameeyo ama la daa'imo waa kufri akbar misaal saxiixa oo daliil leh shareecada looga heli maayo noocay doonta baa noqon qaacidadaana markaysagaa ibnu taymiya waxa uu ku tilmaamaya asalim almasluul cala shatim arasuul mujaladka labaad صafxadda boqol iyo lix iyo toddobaatan ilaa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan yani dabcada muxaqaqada ee saddexda mujalada marka waxa weeye shaygu hadduu kufri yahay hal mar haddii la sameeyo waa in lagu gaaloobo yani waxa weeye sida intiisa badan loogu galaabayo halkiisa marna waa in lagu gaaloobo yay suurowdaa in la yidhaahdo cayda ilaahay la caayayo ama rasuulka la caayayo marya laba kii caayaa gaaloobi maayo laakiin kii caadaysta ama wax fara badan caaya waa gaaloobaya wax dhici kara maa waa isku xukun sida inteeda badan loogu gaaloobayo oo caadaysiga la caadaystay cayda ilaahay rasuulkiisa la caayayo loogu gaaloobayo ayaa hal mar haddii laga sameeyana loogu gaaloobaya marka farqi ma kala marka in la yidhaahdo dembigan xukumku bigayri ma anzala allah mar wuxuu la mid yahay markaa dunuubta macaasida oo markiisa lagu gaaloobi maayo marna wuxuu la mid yahay dunuubta mukafirka ah oo israarkiisa iyo dawaamka la daa'imo waa lagu gaaloobayaa waxay u baahan tahay daliil ayay ugu baahan tahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin shaygana waxa weeye sixadiisa waxaa lagu kala gartaa in waxaasi daliil leeyahay iyo inaanu lahayn sidaas iyadaabaa lagu kala gartaa kufriguna sidiisaba waxa weye waa xaq ilaah iyo rasuulkiisu leeyihiin marka waxa weeye fulaan iyo fulaan baa gaalaysiiyey ama sheekh hebel iyo sheekh hebel baa gaalaysiiyey kaafi maaha wa ilaa haddii waxa weeye wixii mashaayikhda qaarkood ku gaalnimo xukmiyeenba la yska cuskanayo waxaa jirta markaysaga masaa'il fara badan oo aan daliil lahayn oo culamada qaarkood ay tilmaameen inay gaalnimo tahay masaaisha waxaa ka mid ah yani marka culamada xanafiyada maalan kutubtooda markaysagaa fiqiga waxaa mudawan ku ah inay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo musayxib ama musayjid haddii la tasqiiriyo oo la yareeyo masaajid ama musxaf oo la yidhahdo musxaf yar ama masaajid yar cidda sidaa ku dhawaaqday waa gaalowday bay yihahdeen jawaabtu waa maxay sababtay markaa caynkaa u leeyihin waa maxay waxa weeyaan waxay leeyihiin istihaano inuu ihaanaysanayo yaraynta uu yareeyey musxafka hadda wuxu uhi musxafka yar idhiib ama masaajidka yar aan qabanno aan kutusbano waxay leeyihin kafar milada waa ka baxo waa gaalooba marka waxa weeye wixii yani sheikh ku sheegay ama caalim ku sheegay inay kufri akbara tahayba ma aha inay kufri akbara noqonayso laa takfiira ila binasin صariixin aw ijmaacin nas sariixa oo aan mukhaalif lahayn ama markaysaga ijmaac صaxiixa mooyaane kufri kale ma jiro oo wax kaleo dadka lagu daalaysiin karaa ma jiraan marka sidaas aawadeed yani mas'alada hadduu khilaaf galana waxaa waajib ah in loola noqdo yani marka xukunka shareecada iyo masaa-isha kale in loola noqdo فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر dalika khayr waaxsanu ta'wiil sidaas iyada ah ayay markaa tahay marka calaa kulli xaal mas'aladaas yani wax daliila oo tilmaamaya inay israarka kufri akbar ku noqonayso sidaas iyada ayaanu markaa u jirin waana mas'ala ahlucilmigu aada uga warrameen tafaasiirtana markaisaga culamada marka mufasiriintuna tafsiirka aayadda aad bay uga hadleen ibnu jariir atabarina waxa uu sheegay in xukunka aayadda juxuudka in lagu xambaarayo oo la odhanayo ciddii markaysa waxaa sidii yuhuudi uga tagtay oo kale ciddii uga tagtaa waa kufri akbar laakiin sidii yuhuudi uga tagtay ciddaan uga tegini yacni kufrigeeda waxaa la odhanaya waa kufri asqar waa kufri asqar ayaa la odhanaya ibnu jariir atabarina saas iyada ayuu tilmaamay oo uu markaa uu yihi yani ibnu jariir atabari tafsiirkiisa faina allaha tacaala dikruhu qad cama bilkhabari bidalika can qawmin kanuu bixukmi illahi aladi xakama bihi fi kitaabihi jaaxidiina faakbara canhum anahum bitarkihim alxukma cala sabiili ma tarakuuhu kafiruuna wakadalika alqawlu fi kuli man lam yaxkum bima anzla allahu jaaxidan bihi huwa billahi kafir kama qala ibnu cabaas liannahu bijuxuudihi xukma allahi bacda cilmihi anahu anzalahu fi kitaabihi nadiiru juxuudi nubuwati nabiyihi bigayri cilmihi anahu nabiy yani marka tafsiirka abari jaamic lbayaan marka waxa weeye tafsiirka aayadda ayuu ku keenaya wakadalika ahlu cilmi badan oo kalena saasay sheegeen oo ibnu jawsi ka mid yahay wafaslu khiaabi ana man lam yaxkum bima anzla allahu jaaxida wahuwa yaclamu ana allaha anzalahu kama facalat ilyahuud fahuwa kafir marka yahuudi waxay ku gaalowday inay juxuudka tahay ayay markaa culammadu sheegayaan oo yuhuud marka waxa weeye ahlu cilmigu may odhan waxay ku gaaloobeen inay xukun dejiyeen mustamir ah oo caam ah inay dejiyeen bay ku gaaloobeen culammadu ma odhan manay odhan waxa weeye mujarad heshiinta ay kusaa ku heshiiyeen iyo wadciga ay dejiyeen oo keliya kufri akbar ah walow yeynay kuba xukumin be ee waxay ahlu cilmigu yacni ku tilmaameen inay yuhuudi ku gaalowday waxay waxay tahay culamada qaarba mid bay laba laba arrin bay mid sheegtay culamada qaarna waa israacis labada arrin waxay tahay inay xukunka dafireen oo yidhaahdeen xukunka rajmiga la yidhaahdaa tawraad kuma jiro ilaahayna ma soo dejin taana waa yidhahdeen oo axaadiista saxiixa ay kusoo aroortay sariix ayay ku tahay oo ilaahay yani markaa ma soo deji wax rajmi la yidhahdo oo nebigu markuu weydiiyey xadiiska bukhaariga oo ku yihi markaysaa markaa yani maxaad ka helayseen tawraad xukumka ilaahay ciddii sinaysata qaaluu laa najidu fiiha shaya ay rajman waxba kamaanu helin bay yidhahdeen bimacnaa wax rajmi ah shay rajmi ah oo tawraad ku yaalla ma jirin bay yidhahdeen inkaarkaa juxuudka ah ay dafireen xukunkii ilaahay uu soo dejiyey bay ku gaaloobeen ama waxay ku gaaloobeen iftiraaga rabbi ay ku been abuurteen oo xukunkii ay dejisteen ay yidhaahdeen ilaahay baa soo dejiyey sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey uu tilmaamayo inuu nebigu yidhaha haakada tajiduuna yani waxa weeye fi tawraat masaasaa tawraat ka helayseen markay taxmiimka wejiga inay madoobeeyaan jaldiga garaaca fadeexadinta ay dameerka saarayaan isagoo qalibano magaalada kusoo wareejinayaan umuuraha noocaasay samayn jireen markii la soo mariyey laba yuhuudi oo muxamamba wejiga la madoobeeyey oo dameer la saaray ayuhi ma sidaasaa tawraad ku hayseen qaaluu nacam xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyeyna waxay yidhaahdeen ha marka waxaynu leenahay labadaa shay ee yuhuud ka dhacay ciddii mid ka mida la timaadaa kufrigeedu waa kufri akbar mawdicu nisaacna maa amaa waxa weeye qofkii labadaa shay ka maran le xukunkii ilaahay inuu xaq yahay baan ictiqaadsanahay anna waxa weeye markaysa waxaan marka arrinkan aan sameeyey mudni baan ku ahay waxa uu noqonayaa kabiiratu min alkabaa'ir oo duuna ashirki alakbar ama kufri alakbar gaalnimada weyn ka sokaysa waana ta culamadu ay sheegayaan nuquusha qaarkoodna aynu akrinay ama aynu tilmaanay marka sidaas iyada ah ayay markaa tahay daliil tilmaamaya waxa weeye shaygaa xukumkaa marka la daa'imuu kufri akbar noqonaya oo loo hayaa ma jiro mar haddaan loo haynin asalkiisi mudaaf ku noqonay oo waxa weeye inay kala dembi weyn yihiin ka waxa weeye toban markaa dhacdo shareeco waxaan ahayn ku xukumay iyo ka waxa weeye mar ku xukumay inay kala dembi weyn yihiin waa jirtaa ka waxa weeye markaa labaatan goor ama boqol goor shareeco waxaan ahayn ku xukumay iyo ka waxa weeye in ka yar ku xukumay waa kala dembi weyn yihiin ciqaabka ay kala mutaysanayaan waa kala weyn lakin min xayu lkufru iyo min xayu lmacsiya inuu faasiq yahay iyo inuu kaafir yahay waa iskaga mid oo qofku hadduu kun goor sinaysto iyo hadduu mar sinaysto maxay ka siman yihiin mid waliba inuu faasiq yahay haddaanu xalaashan hadduu kun goor sinaysto iyo hadduu mar sinaysto mid waliba waa faasiq shareecadii kama bixin haddaanu mustaxil ahayn laakin waa kala dembi weyn marka ha kala dembi waaya weynaadaan ciqaabtay mutaysanayaana ha kala weynaato laakiin xagga inaan la gaalaysinan waa iskaga mid mar haddaanu xalaashan kun goor hadduu sinaysto ama kun goor wax dilo yani waxa weeye waa macsiyatu min almacaasi wakadalika alxukmu waa saas oo kale oo iyaduna waxa weeye waa macsiyatu min almacaasi haddii waxa weeye sharaaicda camaliga uu ku saabsan yahay oo markaysaga lagu dhaqmayo aynay tahay miduu ictiqaadsan yahay xukunkii ilaahay afkana ka sheegayo oo uu sheeganayo ictiqaadkiisu inuu xukumka ilaahay yahay waa macsiyo ama waa kabiiro laakin kufri akbar ma aha sidaas yadaa wey hadalka markaa ibnu abilciz alxanafi masalan laga yaabo inay macaasida kale inuu ka duwan yahay dhici karto dadka qaar inay ku qalloocatay ka fahmaan jawaabteedu waxay tahay umuurahan uu tilmaamay ibn abilciz alxanafi inuu qofku ku gaaloobayo hadduu markaa yani xukunkii ilaahay ictiqaadin waayo ama ictiqaadiyo inuu mukhayar yahay oo la dooransiiyey ama xukunkii ilaahay markaa waxawey isdihaanaysto oo wax markaa liito oo markaysagaa yani munaasib aan ahayn uu ictiqaadiyo macaasida kaleba hadday umuurahaasi galaan waa kufri akbar maala qofku hadduu zinada masalan uu ictiqaadiyo inaynay xaaraan ahayn zinadiibu wuxuu ictiqaadiyey inaynay xaaraan ahayn ama wuxuu ictiqaadiyey in markaa loo dooryeeyo haddii la doonana la samayn karo haddii la doono la iska dayn karo wax ba'siya aynay lahayn ama wuxuu markaysa waxaad markaa waa istihaanaystay oo waxa uu yidhi zina la xaaraantinimay maxaa ku fudan bimacnaa waxa weeye wax markaa hadda casriga la soconaysa ama munaasib ah ma aha saas oo kale ayuu waxa weeye laa shaka ila kufri akbarka suwarka marka ay ahlucilmigu tilmaamaan baablxukmi markay sheegayaan oo ay kala tafsiiliyaan masaa-isha istixlaalka waxa weeye abwaabta kale ee zinada iyo dilka iyo macaasida kalena waxay tahay mid gelaysa mid gelaysa ayay markaa tahay a oo qofka waxa weeye salaadoo kale culamada ka qabtay inay fisqi tahay marka lagu socdo qofku salaadii hadduu markaa ictiqaadiyo inayna waajib ahayn ama inuu mukhayarku yahay ama salaadii istihaanaysto waxa weeye waa kufri akbar oo waxaan markaa munaasib ahayn ama casriga la socon karin oo kale uu ka dhigo waxay tahay waa kufri akbar ayay noqonaysaa khilaafna kuma sugna marka calaa kulli xaal mas'aladan waxa weeye alxukmu bigayri ma anzal lah saas yada ah ayaa mas'alada tafsiilkeedu uu yahay axaadiidka markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixana waxaa ku saarartay xadiid imaam axmed soo wariyey iyo kayruh oo saxiix ah asalkiisuna muslim uu ku yaallo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam aayaadkan uu yihi hiya fi lkufaari kulluha aayaadkan waman lam yaxkum bima anzala allah saddexda aayadood ee maa-ido inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam qowlkiisa hiya fi lkufaari kulluha dhammaanteed gaaladay ku saabsantahy gaaladay ku saabsantahy muraadka looga jeedaana waxay tahay bimacnaa waxa weeye sida ay gaalada ula yimaadeen oo kale haddii loola yimaaday kufri akbara tahay wixii siday gaaladu u sameeyeen xukm bigayri ma anzala allah oo kale wixii u sameeya oo juxuud sameeya ama ilaahay ku tirodo ku been abuurta oo intay sharci kale dejistaan ama xeer kale dabeedna markaysa waxaan markaa ilaahay yani markaa u nisbeeyo o yidhahda ilahay baa soo dejiye waa xukumkii ilaahay iyo shareecadiisii ama markaysagaa yidhahda mukhayar baanuna haddaan doonana mid walba waa loo doornaya mid waliba waa banaan yahay ama marka xukumka ilaahay yidhahda casriga lama shaqayn karto waxa weeye ka noocaasi gaaladu la mid yahay laakiin asalka aayaddu waxa weeye suwarka noocaasa ayaa kufri akbara lagu tilmaamayey dadka muslimiintaana waxa weeye nasiib bay kuleeyihiin baa laga tilmaamaya wa kufrun duuna kufri